بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني قصة صالح عليه السلام خلاصة أن خلاصينيني عشر كان وعشر كالصدحي تمناد وحاينونا كقهد لينا مسألة aynu ciwaanka uga dhigaynaa irsaalu nnaaqati fitnatan lahum hashii ay dalbadeen waa nagii markii ugu dambeysay oo dacwada markaynu ka hadlanay casharkii labiyo tobnaad jawaabtoodii ay ugu jawaabeen waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen fa'tinaa biaayatin in kunta min asaadiqiin aayad noo keen mucjiso noo keen ayay dalbadeen marka hashii oo loo soo diray oo imtixaan iyo fitno iyo mucjiso ku noqotay ayaynu halkan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sideedaba in mucjiso lasoo diro oo waxa weeye ilaahay inta mucjiso laga dalbado uu soo diraa aad iyo aad bay u yar tahay wax rumeeye mucjisada marka dambe wma manaca nnaasa wma manacana an nursila biاlaayaati ila an kadaba biha alawaluun wa aataynaa thamuuda annaaqata mubsirata fadalamuu biha wma nursilu bialaayaati ilaa takhwiifa ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala macnaha ilaahay waxa uu leeyahay waxa aan naga manciyey inaanu soo dirno mucjisooyin kuwii hore aanu u dirnay baa wada dulmiyey marka mucjisooyinka markay dadku dalbadaan badanaa markay timaado haddana waa lagu gaaloobaa oo waa lagu fidnoobaa ilaa in yar mooye sidaa daraaddeed markaa nimankii reer thamuud markuu nabiyullaahi saalex xaqa ugu yeeray oo wax walba u caddeeyey waxa ay dalbadeen mucjisa aayad mucjisa abay dalbadeen aayaddii baa marka loo diray oo la siiyey wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximah ullahu tacaala kalaam dheer buu soo guurinayaa laakiin kalaamkaasi wuxuu u baahan yahay mufasiriintuna waa wada keenaan laakiin wax xadiid inuu ku sugnaado maahee allaahu aclam waxa weeye aayad iyo xadiid midna uma hayno macnaha hashaan ilaahay wuxuu tilmaamay meelo badan in hashii loo diray aayatan lahu laakiin hashu see u ekay iyo qaabkee bay u timid iyo dhagaxay dhalay iyo sifadeedii iyo tilmaanteeda allahu aclam ilaah baa garanaya keliya wuxuu allah subxaana wa tacaala inoo sheegay inuu nebiyullaahi saalix calayhi salaam hal uu siiyey mucjise ah waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala isagoo inooga xikaayoonaya nebiyullaahi saalix walaqad jaa'atkum bayinatu min rabbikum hadihi naaqat llahi fadaruuha taakul fi ardi illaah walaa tamasuuha bisuu'in fayaahudakum cadaabun cadiim waxa weeye nabiyullaahi saalex waxa uu yidhi qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum aayad cad baa idii timid haadihi naaqat llah tani waa hashii ilaahay ilaahay baa hashaa iska leh macnaha dee khalqigoo dhan ilaahay baa leh laakiin waa tashriif waa beytullaahi oo kale beytullaahi iyo sida loo leey oo kale masaajidda ayaa laga wadaa hashaasi ma aha geelaa dhaqan jidheen waa hal mucjiso ah waa naaqatullah suuratu shamsina waa isagii ku yidhi allah subxaana wa tacaala idin bacatha ashqaaha faqaala lahum rasuulullah naaqat allaahi wasuqyaha war hashaa ilaahay iyo waraabkeeda iska daaye oo hadilinina faraha ka qaada waa tukanahayey marka nabiyullaahi saalex wuxuu ku yidhi haadihi naaqatullah wataa hashi ilaahay aad dalbateen aayatan lakum waa aayad bay idii tahay qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum haadihi naaqatullaahi waxa waa hashi ilaahay lakum aaya aayad bay idii tahay maxaa marka amaroo la siiyey fadaruuha taakul fii ardi illaah iska daaya dhulkaa ilaahay ha daaqdee biyaheeda ha cabto dhulkaa ilaahay ha daaqdo walaa tamasuuha bisuu'in dhib ha taabsiinina baa leeyi haddaad dhibtaab siisaan cadaab baa ida qabanaya oo waxa weeye degdega idinku dhacaya markay dileenna saddex beri raaxaysta waa tii la yiri oo waxa weeye la halaagay waa inoo imaan doonta aayad kale allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi innaa mursilu nnaaqati fitnatan lahum faartaqibhum wastabir wanabi'hum ana almaa'a qismatun baynahum kullu shirbin muxtadar allah waxa uu ku yidhi nabiyullaahi saalix markay hashii dalbadeen wuxuu leeya ibnu kathiir waxa weeye nabiyullaahi saalix ayaa waaniyey qoomkii iyo madaxdoodii iyo ayuu waaniyey markaasay waxay yidhaahdeen mucjiso noo keen haddaan mucjiso idii keeno may rumaynaysaan haa ballan bay galeen kabacdi uu nabiyullaahi saalix ilaahay baryey markaasaa hashaan loo keenay markii la keenayna qaarna waa rumeeyeen qaarna waa ku beenoobeen waa beeniyeen marka allah baa markaa ducadiisii ajiibay oo wuxuu yidhi innaa mursilu nnaaqati fitnatan lahum aayaddii waan u soo diraynaa laakiin waa imtixaana ogu imtixaan weeye fitnatan lahum ay imtixaanan lahum fartaqibhum u kora u sug wastabir u sabir marka waxa ay samayn doonaan marka aayadda haddii la dalbado xujay noqotaa fidnana way noqotaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markay xawaariyiintii dalbadeen maa'ida allah maxau yidhi markuu nabiyullaahi ciisaana ka baryey waxa weeye waa soo dejinaynaa qaala allahu inii munazziluhaa waa soo dejinaya calaykum faman yakfur bacdu qofkii ku gaalooba ka bacdi oo ida ka mid ah fa innii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin cadaab daran baan cadaabaya idan marka mucjiso ilaahay inta laga dalbado in lagu gaaloobaa waxay dhashaa cadaab cadiima bay dhashaa marka innaa mursilu naaqati fitnatan lahum waa loo sii sheegay imtixaan inay tahay fartaqibhum wastabir ayaa layidhi u sug baa layidhi koro oo u sabir marka laakiin imtixaankii marka waa maxay waa kan wanabi'hum u sheeg baa layidhi ana almaa'a qismatun baynahum kullu shirbin muxtadir hashu maalin bay leedahay ceelka ceelkii reer hamuud oo dhan ka cabbayeen oo biyaha u soo doonanayeen waxaa la yidhi maalinna hashaa leh maalinna reer hamuud baa leh maalintiinna ha idinku khaldami maysee maalintooda ha ku khaldaminina maalinteeda u daaya oo bannaanka mara haddee nimankii markaa markay gaaloobeen oo gaalnimadoodii caddaysteen oo ibnu kathiir waxa weeye kalaam badan buu halkaa ku soo guurinayaa rag buu magacaabayaa uu leeyahay raggaasaa hoggaaminayay inta gaalowday du'aab iyo nin la yidhaahdo intii mu'miniinta aydna niman kalaa hoggaaminayey laakiin arrintaasi waxay u baahan tahay waxa weeye daliil inay ku sugnaato oo waxa waa iska taariikh wa calaa kulli xaal marka waa kala jabeen qaarna nebigii bay raaceen qaarna waxa ay raaceen nimankii gaalada ahaa oo waxa weeye ku tegey waxa weeye ka tegi mayno wixii aanu ka soo gaarnay aabbayaashaya hashii marka maalinteedii ceelkii markay cabto iyaguna maalintooda cabbaan waa u adkaysan waayeen culimmadaas sida inoo imaan doonta qaar baa waxay leeyihiin mufasiriinta maalintay cabto oo ay ka tagto maalintaas iyadoo ay cabto waxay guryahoodoo dhan bay caano ka maalayaan guri walba inta hor istaagto laakiin taasna waxay u baahan tahay daliil sariixa ayay u baahanta marka hashii saasay ku joogtay muddaa la joogay waa u adkaysan waayeen oo waxa weye marka dambe waa iyaga dilaya waa inoo imaan doontaa qaabka ay u dileen marka allah waxauu inoogu caddeeyay halkaa hashii inay tahay fitnatan lahum iyagaana dalbaday waa imtixaanan lahum lagu imtixaamay haddee ma ayna rumayn intoodii badnayd waa diideen waana ku gaaloobeen nabiyullaahi saalixna calayhi salaam xujadii waa u oofiyey oo waa u caddeeyey marka dambana waa inoo imaan doontaa waa iyaga isku dayaya markay hashii dileen nabiyullaahi saalixna inay dileen marka gaalnimadii ayaa halkaa la martay ibliis baa hoggaanka u qabtay saasay marka ku halaagsameen oo waxa weeye wasiiladii shaydaanka ayay raaceen wey dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaqii ugu yeerayna waa diideen xujadiina waxba uma tarin sidaa daraaddeed wax ma tarto in la yidhaahdo xujo keen oo ilaahay la xujeeyo waxaa la rabaa inaad cilmi qeybka rumaysid iyo xaqa kuu yimide haddii xujo laguu keeno waxa weeye dee ma aadan rumayn cilmi qeybkii ee waxaad rumaysay wixii aad aragtay waxyaalaha mushaahadkaana qof walba waa rumeeyaa calaa kulli xaal marka arrintaas wuxuu tilmaamayaa imaam ibni kathiir raximah allahu tacaala inay aktharkoodii gaaloobeen inay waxa weye dad yar rumeeyeen oo nebiga raaceen kabacdina markaas ay u adkaysan waayeen inay hashii maalin ceelka cabto iyaguna maalin ay cabbaan oo ay yidhaahdeen ma qabiilkii dhammaa iyo hal baa la simaya halkaasaa casabiyaddii ku kacday oo waxa weeye markaa ay dooneen oo ka shaqeeyeen hashiisay ku dili lahaayeen marka nabiyullaahi saalix xujadii waa oofiyey iyagaana dalbaday oo waxa weeye yidhi fa'tinaa biaayatin in kunta min asaadiqiin waxa weeye waana loo oofiyey maxay ku dambaysay iyo seebay noqotay iyo waxa weeye see loo halaagayna waa inoo soo socotaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilah rabbi alcaalamiin